wasaaradda qorshaynta maamulka jubbaland ayaa magaalada kismaayo ka daafurtay tababar lagu adkeynayo nidaamka kormeerka iyo qiimeynta mashaariicda horumarineed ee dib u dhiska kaabiyaasha muhiimka ah ee dalka tababarka uu soco doonaa muddo toban maalmood ah waxaa goobjoog ahaa furitaankiisa agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta jubbaland agaasimaha waaxda kormeerka iyo qiimeynta wasaaradda qorshaynta dowladda soomaaliya iyo mas-uuliye ka socday maamul goboleedyada puntland koonfur galbeed hirshabelle galmudug iyo gobolka banaadir maxamed siciid nuur agaasimaha waaxda kormeerka iyo qiimeynta wasaaradda qorshaynta dowladda soomaaliya ayaa ka warbixiyey muhiimada tababarkan tababarkan marka maanta heerkiisu sarreeya oo ay ku dhan yihiin bahweyntii kormeerka iyo qiimeynta dalkeenna oo maamul goboleedyada iyo gobolka banaadirba dhowr ujeedaan runtii ka leenahay waa marka koowaad inaan maxaa la yidhahda subcino aqoonta iyo tayada shaqaalaha ka shaqeeya kormeerka iyo qiimeynta heer federaal iyo heer maxaa la yidhahdaa maamul goboleedka dalkeena sidaad ka warhaysaan waxaa soo gala deeqo ka yimaada deeq bixiyayaal kala duwan maareynteeda iyo sida ay ku baxday cid badan wax badan iskama weydiiso waxaad maqlaysaa sanadkii tegay soomaaliya intaasoo bilyan oo doolar baa runtii gashay markaad dhinaca kale eegto wax u dhigma runtii uma jeedno taa macnaheedu waxa weeye nidaamkeena dowladnimo oo meeshii laga filayo runtii aan aan joogin innaga aan u diyaarsanayn shaqooyinka noocaasa inaan qabno marka bal in aqoonteenna iyo xirfadeenna iyo karaankeenna runtii aan kor u qaadno isagu marka backgroundka u ka hadlayay waxa uu yahay markuu tafaasiisha ka bixinaya wuxuu lahaa soomaalidu waa reer dad reer guuraa ah wax kastoo ay qabanayaanna qorsheyn bay ku saleeyaan reerka lama raro ilaa wax la qorsheeyo la sahan tago marka lasoo sahmiyo meeshii saxda ahayd loo guurayay waa qorshihii markaas maxaa la yidhahdaa la galaa wasaaradda qorsheyntu marka waxay mas-uul ka tahay in ay qorshayso qiimeyso wax kasta oo dadka soomaaliyeed horumarkooda uu ku jiro
si kastaba tababarkan ayaa door muhiima ka qaadanayo derdergelinta howlaha shaqo ee wasaaradaha qorsheynta heer federaal iyo heer maamul goboleeda